aad baad u mahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu hadda war saxaafadeed horudhaca ka soo saaray weeraradii cagmarinada ahaa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu bilaabay ciidamada mujaahidiintu waxa ay saakay oo arbaca ah weeraro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe weerarada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ahaa shareecada islaamka war-saxaafadeedka ayaa looga hadlay saldhigyada halkaasi ku yiilay waxaana lagu yidhi saldhigyada cadowga ay mujaahidiintu weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna deganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashahadal dirar ah kuwaasoo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaallo xoogan kadib mujaahidiintu waxaay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxa ayna si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal waxaa sidoo kale lasii raaciyey ciidamadii cadowga islaamka ahaa ee uu hogaaminayay murtad odowaa yuusuf raage ayaa si habkan ah uga cararay saldhigyadooda waxa ayna ku firxadeen dhulka baadiyaha ah ee duleedka degmada aadan yabaal qeybaha dambe ee war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawac xoogan oo soo gaaray murtadiinta dararka ah mujaahidiinta ayaana sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka aadan yabaal wixii faahfaahin ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka